systemkaasi job description waynu jiraa job descriptionka maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa waxaynu rabno inuu inoo qabto ururkeennu aynu midda kunay waa inuu cad yahay hadduu cad yahay waxa yaraanaya khilaafkeenna waxaa laga yaaba intayna inaynu isku waafaqin arrimaha soomaaliya haddaynu idhahno ururka soomaaliya waxaa ka qabto waynu kala yaacaynaa berritaba waayo wixii soomaaliya waa iska rabshad bateen waa in ururkeenu loo kal noqdaa ku wajahnaadaa jaaliyadda halkan joogta wixii uu qaban karayay waayo taa isku waafiqi weyno marka horaba kasoo yaacna halkeeda ha joogto ciddii hoos ula xidhiidhisaa ula xidhiidha ciddii urur gaara uleh ha ulahaato ciddii gobol gaara la xidhiidha ala taasi halkeeda ha iska joogto tan si aynu wax uga wada qabsanno ururkeenu waa inuu noqdaa urur ku salaysan inuu wax ka taro ummadda halkan degan iyo horumarka yacni waa inuu noqdaa waxa leh job description shaqo la ysla garanayo oo lagu wada socdo waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa wax idaara ku salaysan kaasi waa shayga koowaad ee aan tilmaamayo haddaynu rabno galbeedka inaynu sii joogno waa in aynu midoobi karnaa oo midoogeennaasi urur ku salaysnaan karaa ururkaasi xuquuqdeenna iyo danteenna raadin karaa ku dhisnaan karaa ururkeennaasi system idaariya idaaradaasi iyo systemkeedu u ahaan karaa mid kalsooni aynu ku qabi karno mid ninkaad la col tahay hadduu meesha soo fuulana lagu xakamayn karo kaad la saaxiibka ahayd hadduu meeshii ku joogan aanu wax kugu siin karin o shayga labaad ee aan u arkayo mustaqbalkeenu inuu ku xidhan yahay haddaynu rabno inaynu galbeedka wuxuun ka sii hayno waa inaynu abuurnaa siyaanat alusra wa cadami tafakukiha waa inaynu ku dadaalnaa guriga inaynu ilaalin karno mujtamac baynu nayar dawlad ma lihin bulsho weyn ma lihin wax kale ma lihin guryaynu ka koobannay guryaha burburkoodu hadduu sii bataba innagana burburkeenu wuu sii badanaya lumitaankeed qabi karaan intay carruurtu dhexdooda joogi karto inta carruurta lagu muslixi karo inaanay ka tegin xaafadooda inta uu gurigaasi sii jiri karaba macnaheedu waxa weeyaan inta aynu mustaqbal dheer sii yeelan karno inta guriga burburkiisu badan karabana waa dumitaankeenaa badanaya walidaalikba galbeedka waxaan arkay dadkeena yimid mala ma dhaqankayna taasiiriyey ma waxaynan garanayn ma soo gallay furitaanka soomaalidu u badan yihi rag iyo dumarka isfuraa way badan yihin aad bay u tiro bateen inta uun gabadh laba carruura haysatee wiilkii qabaynow halkan joogo oo uu tu kala guursaday xalayba ama sheekh mime wuxuu noo sheegayay waddan wadanada ka mida galbeed ayuu lahaa seer kalunbaabay iskaga jirtaa waxaan arkay buu yihi boqolaal reer gabadhan baa ninkeedii mid kala guursaday tii hore xanaaqday iska tagtay laba carruura markay muddo haysa heen kari weyday mid kala wadaaday la hadasho waxay tihi khayrka isku dhowrsano carruurtaadi la korisid isna tiisii hore sii xanaaqday mid kale iyana usii tagtay seerkal ayuu tilmaamayay isaba socod yacni waxa weeyaan waxaa batay furitaankii waxaa batay mashkiladda nooca kana waxaan leenahay waa inaynu isku daynaa usarkani inaanay burburin usarkani si aanay u burburin dhowr shayba waa inaynu samaynaa o dadka waxa haysta umiya diiniya waa inaynu ka saarnaa dadka waxa haysta diin daro ama aqoon darro diineed sida daraaddeed maadaama aqoon darro diineed oo tiro badani jirto dadku intaanu guursan ama marka la isguursanayo ama caqdu ziwaaj markuu dhacayo waa inaynu u sharaxnaa qiwaamka ama waxa uu guurku ku salaysan yahay cushrada iyo mafaahiimta ay leedahay wada noolaanshiyuhu inaanu ahaynun arrintu gabadhii nin u baahataaba inay guursato ama ninkii gabadh u baahdaaba inuu guursado un laakiin inuu noqdo inay gartaan in mas-uuliyaad badani soo korayo mujtamac badani imanayo dhib badani imanayso carruuri imanayso la garto wax laysku khilaafi doonaana inay iman karaan lasii fahmo sida solution loogu raadin karayo wax laysku khilaafo soomaalidu waxay idhahdaan carab iyo labada daan baa isugu dhowo way isqaniinaan bay idhahdaan waa qofka haddaa in badan wada macaamishaan qofka haddaa salaantoona idinka dhexaysa dee weligiis qaban maysaan masaajidkeenu isugu nimaadna asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo sheekh lama fiicna carruurteeda waa la fiicay waa kala tegayna waynu isu imanayna maxaadar umaad iga dhegaysanaysa ama wankaa dhegaysanay waa kala tegayna weligaan isdhici mayna dee ilan waxba inagama dhexeeyaan wuxunba salaanta iyo muxaadarada iyo khayrkaasiy laakiin marka dantu idin dhex marayso haweentii aad qabtay dan baa idin dhex maraysa dhaqaalaa idin dhex maraya carruur baa idin dhex maraya guraa idin dhex maraya nolol baa idin dhex mar waa qof ay isku qasantiin oo qof ilaahay uu ku tilmaamayo huna libaasun lakum antum libaasun lahun maadaama noloshii ay caynkan tahay waxaa soo baxaya bini aadamku dayntu geesa lahaay oo dhan buu nin waliba wataa gabadh walibana way wadataa yani qof kamili ma jiro adoo kamila gabadha uma tegin gabadhuna iyadoo kamila kuma iman qof walba qalqaloociisii yaraa hoosta ku wata waa inaynu garan karnaa inaynu wada noolaan karno inaynu yaro murmi karno in mashkilaadka qaarkood yaro iman karo sidaynu wax kan waxa- waa inaynu garan karnaa qadiyadda labaad ee aan aada u adkeynaya waxay tahay organizationskeenu ama bulshadeenu ama dadkeenu waa inay jiraan dad aynu ugu talagalnay inay muslixiin ka ahaadaan dhibta guryuhu markay dhacaan waayo waynu ka nimi bulshadeenni bulshadeennii ninku qabiil buu ka tirsanaa magaaluu ka tirsanaa reer iyo dad buu ka tirsanaa markaa isqabataan dee waa laydin wada hadalsiinaya gabadha haddaad dhibaato ka tirsanayso aabaheed u tagtaya hooyadeed la hadashaya in adeerkeed la hadalyaa dee reerkoodii baa joogo hadday gardarantay lahaana maad waalan tahay dhibta jooji iyo waxaan iska daayo aduu haddaad nin mushkilad badan tahay dee adeerka aabbaha caayiladii qabiilkii waxbaa joogoo lala hadlay qaab baa jiray social problem iskeena loo xalilo adigu mas-uulka maad ahayn laakiin systemka dhismeeda nololeed aynuu noolayn baa wuxuu lahaa qaab xalila social problemskeen oo dhan marka mushkiladdu way jirtay markaynu soomaaliyaba joognay waxaa jiray wixii dabdinayay mushkiladda tana ilaalinayay halka waxaynu nihi mujtamac free ah adiga aabbaha ma joogo adeerkaa ma joogo ninkaa digdigilaa baa tahay gabadha waa la nooc cidi idin haddaa isqabataan cidi dhadhow waa la hadashaa ma jirto qofka ugu dhow waa haddii aad telefoon u dirto aabaheedoo ama talyaaniga degan ama jooga xamar ku maqan unaa telefoon kula hadasho telefoonkuna iyana mar bay kula hadlaya waxay odhan doontaa isagaa naga gardaran waxyo waxaan sameeye wa- waxba kama oga marka qofka maqani waxba ma xalili karo bulshada tani waa inay yeelataa ciddii mushkilaadkeeda xalili lahayd waa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wain khiftum shiqaaqa baynihima wain khiftum baa la yidhi haddaad ka cabsataan lama odhanin marka ay dhacdo ayaddu waxay tilmaamaysaa wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcasuu xakaman min ahli wa xakaman min ahli min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma idan bulshadan waa inaynu ka dhex abuuri karnaa dad waalid noqon kara ama dadku xushmayn karo oo ilaaliya inaanay bulshadu burburin isku daya inay ilaaliyaan gurigu inaanu burburin waa inaynu isku daynaa inaynu xadidno alaaqan afka saaran ee ayi sabab ku dhacaya inaanu dhicin dadkii waxay moodeen xalku inuu alaaqi war alaaqa macnihiis waxa weeyaan waa la xal waaye waxaa la yidhi kan sameeya isu dulqaata waxaan sameeya cid idin garnaqda u taga heshiiya waxaasoo dhan markii lasoo waday ayaa waxaa la yidhi markaa xal weydaan ayaa furitaanku ha dhaco markaasaa weliba waxaa la yidhi si furitaanku uu dhaco maxay sameeyaa la yidhi wakti gaara ha laysfuro adiga waxa lagu yidhahdoo cadhaysana waxba afurin waxaa la yidhi waktiga sunnada afura gabadha weydiiyo na dhiig ma leedo haddaad dhiig ku ogtahay waxba afurin soomaaliku ma odhanaya na dhiig ma leedahay si markaa la isqabto u yeedhinaya waxaa la yidhi gabadhu iyadoo dhiigla yaan la furin iyadoo caynkan ayaa ha la ilaaliyo adigu iska teg baa lagu yidhi adigoo cadhaysan waxba afurin qadiyaddu yani marka balaaqa la gaadho macnihiisu waxa weeyaan xal baa la soo waayey markaa mar haddii xal la waayo bal dadku ha kala yaro dego lama odhan ha kala dego weliga ha kala tage waxaa la yidhi bal wakti furso ha la siiyo ciddo ah oo ciddada tani ha noqoto furso ay dad ku fekeri karaan oo isku soo noqon karaan haddii kale hadhow ismehersan karaan laakiin inagu sheekh saddexdii baan kuu furay ooyaa ku yidhi saddex wax ku furtee maxaa keenay saddexda tani haddii aan laguba odhan saddex marka hore wax ku fur war xabad bay ku furantaa xabadaada ku fur haddaad u taag weydo saddex waxaa la yidhaha waxaad ku garaacday ayay jirin waxaan leenahay adfahil asbaab yaan wax lagu furin waxaan oo dhan yaa cilaaj yaa ka mas-uula waxaan leeyahay bulshadeena ka mas-uula uminimadeena diineed baa ka mas-uula waxaan leenahay si mashkiladeenu ay u yaraato gabadha waa in wax la baraa luqada waddanka ha noqoto diinteeda ha noqoto war waa inay wax barataa haddii kale kuma saacidayso maxaanu leeyahay kuma saacidayso ilmaha yar iskuulka waxaa looga soo dhigo cid ugu gargaarta cid u sharaxda ilmuhu hadduu isbidayo inuu hooyadii afkaba isagu ka badiyo marka xafiiska tagaan isagu u tarjumayo waxba ka dhegaysan maayo de islaan loo tarjumaya maxay garanaysa hadduu isagu hor ordayo marka meesha la tagana isagu afka ku hadlaya tiraa hooyo muxuu yidhi dee hadhow waxba ka dhegaysan qiimayn maayo sidaa daraaddeed haweenkii haddii aanad adigi dee laba kala dooro caalamul islaami inaad geyso iyo meesha ay dadka ku ahayd haddii aanad taa ogolayn in la isku dayo inay wax ogaan karto wax baran karto wax garan karto wax fahmi karto waxaan kusoo koobaya masaladaasina muhimadeena ugu weyni waa inay noqotaa ee ururadu aynoo qabanayaan guriga ilaalintiisii qadiyadda saddexaad waan soo koobaya iyadu maadaama nadwa ay ka jirto ku saabsan waxa weeyaan siyanat alatfaal carruurta waa inaynu ilaalinaa muxaadarana waa kii walaalkeen inoo jeediyey doctor cadow ku saabsiisan tarbiyada carruurta umamku tirtiranka umamka ku dhaca wuxuu ka yimaadaa un generationskiisu unbaa isbedela generation ama fac ka mida facacyunbaa wuxuu gudbin kari waayaa wixii uu rumaysanaa dabeetana fac kaloo cusub oo ay kala maan yihiin unbaa soo baxa siduu u fakeraya siduu kii hore aan ahayn umamka inta badan halaag qura laguma tirtiro laakiin waxaa laga yaabaa xadaaraad badan baa dunida maqashaan oo tirtirmay xadaaradan tirtirantay dadkii ka hadhay way nool yihiin waana sii xadaaraddii chiniiskii hore loo odhan ma china baabaaday ma china kuwana waa joogaan maxaa isbedelay waxa isbedelay koox ka midabaa waxay xamili kari weyday oo qaadi kari weyday afkaarteedii iyo caqiidadeedii iyo hamigeedii inay u gudbiso iyo systemka nololeed siday u arkaysay dadkeedii inay u gudbiso sidaa daraaddeed waxaa soo baxay dad cusub oo aan kuwii hore waxay haysteen haysan haddaynu rabno istimraariya inaynu yeelano jiritaan sii yeelanno waa inaynu ilaalinaa dadkan inaynu u gudbin karno gudbinta dadkanina waxyaaba badan bay nooga baahantahay si walaalkayba tilmaamaya o adigu waxaa timi adigoo cabbaysan maskaxiyan sax iyo qalad wixii doonaa kugu jiraan wax badan baa kaa buuxay waxaa timi adigoo xad gaadhay ee mukawanaadkii caqliga ee rasmiga ah ay kuu abuurmeen ama si ay kuu samaysmeen waxaa laga yaabaa qofka muslimka ee wuxuun islaamkiisa si wanaagsan uga yaro fahamsanay halka yimaadaa bidn illahi inta badan inaanu lumin hadduu lumana inuu ka lumo xagga shahwada yani inaa caqiidadiisii waxba iska bedelinayn laakiin waa laga yaabaa maalmo inuu gabdhaha cadcad iska raaco ama khabri caba ama xuma sameeyo ama isagoo garanaya inuu nin xun yahay waxaan wadaa wixii saxaa inaanay ahayn laakiin ilmaha yare halkan kuu taracrucaya mukawanaadkii hore ma haysto caqligiisa waxana kuma beera waxana bulshadii wax fiican bay usoo bandhigeen wixii buu samaynayaa laakiin isaga iyo kaa weyna samaynaya waxa udhexeeya kaninama wuu ku faraxsan yaho wuxuu arkayaa istimtaac inuu nolosha enjoy garaynayo midna wuxuu arkayaa nin weyn oo qaldan oo dee wax kharibaya inuu yahay oo wax luminaya waxaan leenahay inagu markaynu xaggaa joognay soomaaligu qofka soomaaliga la yidhaahda ama wadaad haado ama calimaad ama nin weyn haado system baa jiray tarbiya u yaqaanay systemka tarbiyaa taqaanay wuxuu ahaa guriga intaad timaado waryaha yarka inaad ku tidhaahdo ceb weeyaan waxaa samaynin intaa markaad tidhaahdo khalaas adiga tarbiyadaadi way dhamaatay aabbaha intaasuu ka adegayo waa u dhamaatay laakiin ilmuhu iskuol buu tegayaa wuxuun diini kaga yaro sugan tahay oo bulshuu tegayaa wixii odaygu uu ceebta ku yidhi iyaduna ceeb u taqaano oo laga yaabo hadduu suuqa ku sameeyo oday aan dhalinba inuu yidhaha war bal wasakayr wuxuu samaynayo doo iska maago oo bulsho wixii odaygu ceeb uu lahaa ceeb iyana ula arkaysa laakiin haddaad adigu haysato turuq taqliidiya litarbiya ee aad taqaanay oo halkan markaa timi guriga intaad timi tidhi ceb weeyaan in la isqaawiya bal waxa dee in la isqaawiya ma banaana laakiin iskuolka markuu tago systemku uu dhisan yahayba uu yahay in la isqaawiyo dadkao dhamme ay qaawan yihiin laga yaababa xataa haddaanu marka caadigaa isqaawin in la yidhahdo xiisadii gimnasiumka marka la cayaaro tuushku dhulka lagu maydha waa dee meel iska daa furan qaawan inimadoo dhamme halkaasunbay soo galaan intay dharka wada dhigtaanunbay dee inba la wada maydhaa ceebba maaha markaas oo dee dadkii o dhan ba maa macallinkaa isna dharka dhiganayo iska maydhanaya wax dhibiba ma jiraan suuqii buu ugu imanayaa dadkii qaawan yihiin hadday arrinkii caynkan tahay ilmihii ceebtii wax ma taraysaa waa maya adiga eraygaagii ceeb la odhan jiray waxba sheegi soomaaliya waxbuu ku ahaa waayo wax taageerayuu haystay waxbuu ahaa laakiin halkan ceebta gurigaad ka dhex leedahay maaha wax qiimo badan samaynaya waxaan leenahay ilmaha kan duquud baa saaran adi waxaad moodtaa inuu ilmahan iska lumay laakiin ilmahan waa la gumaysanayaa wax uu iska celin kari la ayay baa saaran wax aada ugu culus oo tiro badan tiro badan tiro badan baa saaran waana dhib badanta laakiin ereyga koowaad aan odhanaya wuxuu yahay haddii ay dhici karto ilmaha in tatciim la siiyaabaa fiican tatciimka waa taqaanin vaccination in la tallaalo xanuunada dilaaga waxaa taqaanin in dadka laga tallaalo soo maaha alcaqiida alislaamiya asaxiixa waa tallaalka dhabta ee bini aadamka fasaadka lagaga tallaalo qofka in caqligiisa caqiido fiican ay gasho u tallaalan yahay dadka waaweyne waxay hore ugu lumi la-yiin waxa weeyaan waxoogaa tallaala ku maqan saa daraaddeed waxay wax ku qiimeeyaan bay halkan yarahayaanoo xanuunkii wuu yaallaa wuu dhex socdaa qofkii laakiin xanuunku wuxuu hore kuugu mudi la-yahay waa lagu soo yaro tallaalo tallaal baad qabtaa tallaal lagaa tallaalay zinada iyo qurunka iyo najaasada gaalada oo dhan ayaa insha allahu kugu jira ilmahani wuxuu u baahanya markaa tallaal inuu helo tallaalkanina waxa weeyaan in loo helo sidii uu heli lahaa alcaqiida saxiixa ciddii ku tarbiyayn lahayd taasi waxay u baahantahy in la helo maraakistii islaamiga ahayd iyo ummaddii muslimiinta ahayd ee ilmahan badbaadin lahayd u samayn kari lahayd iskuol uu wixiisa ku barto u samayn kari lahayd maraakis islaamiya markaska islaamiga maxaan ka doonaynaa waxaan ka rabnaa ilmuhu markaynu isu tagnay isu wada biirsanay labaatankiina kuna soomaaliyeeda maanta degan holland markay wax noqdaan waxaad samayn kartaa wax badan waxaynu samayn karnaa markaa inaynu helno ilmuhu markaskii iskuolu noqon laha wax ku baran kari lahaa inaynu helno meeshii tafriiqu taaqa u ku samayn lahaa ilmuhooda energy maxabuusma noqon karo guriga fadhi tv-ga daawan waxbaan qabanin alka kuy waxaan jiri karin wuxuu u baahan yahay tafriiqu taaqa energy-gan meesha ku saari lahaa inuu helo alcaab ama riyaada nadiif ah inuu helo musaabaqaad inuu helo sabaax iyo dhul ku dabaasho kashaafa iyo booskaatnimo iyo meelo uu u tag tago daaqadiisa tan dhul ku bixiyo oo aanu dembi kala kulmaynin laakiin yaa abuuri karaya waxaa abuuri kara markaynu organisation weyn noqono waxaynu u baahanay ilmaheena inaynu u samayno upgrading war ilmaaga waa inaad ogsoonaataa inuu aqoon ahaan dambeeyo aqoon ahaan insha allahu nadoodaan kaga warramay mushkilaadka nagu soo baxay ee soomaalida naga haysta dhalinteedii laakiin waxaan leeyahay un upgrading aqoonnimo inaynu kobcin karno mustawaha tacliimeeda meesha aada buu uga hooseeya waana sababaha koowaad ee dhallinyaradeennu dhafoorada u xiirtaan markaad keentay inaan yaroo shan iyo toban jir ah waan weligiiba qalinyo buug isku qaadin oo xaggaa waxba kusoo dhigan oo adigu aanad rabin intensive courses iyo waxba inaad siiso oo iskuolun intaad iska geysay wax loo qorqoro waxoogaa yar loo dhigdhigay oo wixii hore u fahmi kari waayey kani wuxuu sheegay wuu qaadan kari laayay meeshiina waxba wuu ka qaban kari laayay wuxuu qaban karaa markaa waxa weya intuu dhafoorada xiirto surwaal weyn qaato inuu muusig yar dhegeysto meelaha bodo taa uu qaban karayaate tan hadduu qaban kari waayo deetuu qaban kari waa inu iska qabtaa markaa have no other choice wax kale uu qaban karayaa ma jirto aan inta ahayn waa tantuu qaban karayaa waa inu qabtaa idinku sidaa wax u qiimaynaysaan iyo saa galbeedka wax looga qiimeeya waa kala nooc ikhwatii wax badan fahma tusaale yarar baan idin siinaya waxaa u baahan inaad daraasaysaan iyaguna ay inaga daraaseeyaan shirkad ka mida shirikaadka guryaha kireeya ayaa waxay tidhi soomaalida guryaha ka kirayn mayno dabeetana waa la xanaaqo waxaa la yidhi way maxaa uga kirayn weyde waxay sheegeen reason sabab iyo weli sababtaasi waxay u dhacday na waxay isku dayeen iyagu inay sharxaan waxay dhahdeen soomaalida guryaha ka kirayn mayno sababtu waxay tahay bay idhaahdeen waxaanu ogaanay inay yihiin dadka ugu badan ee guryaha jajabiya guri kastoo la jabiyey qofka soomaaliya lacagtiisa waa laga qaaday maxaa loo daba wadaa systemkan systemkeena ahayn de waxaad dhintaa awal intaad lacagta bixiso khalaas halkaasi kaaga hadhaysay dee ninkii wixii aad ka dumisay waad siisay waxaa daba kuguma leh laakiin kani maaha nolosha dambe dadka o dhan bu waxyeelaya waxay soo saareen ixsaayaada inta guriya laga kiraystay inta soomaaliya kiraysatay iyo inta dadka kala kiraystay intii soomaalidu kiraystay beersantka la jajabiyey iyo dadkii kale beersantku jajabiyey waxay noqotay guryihii soomaalidu aad bay u burbureen waxaa la weydiiyey maxaa ku celinaysaan sababtu waa maxay waxay idhahdeen soomaalidu sababtu waxay tahay guryahan ay u jajabiyeen horta way dhal badan yihin bay yidhahdeen carruur badan bay haystaan carruurta badanina dhibta keligood maaha ee waxa weeyaan bay yidhahdeen carruurtooda ayaa waxaanay u iibinin waxay ku cayaaraan oo ku filan dabeetana guryahayagiiba ku cayaareen bay idhahdeen balade daraasaadka laydinku wado iyo idinku saa ufakeraysaan eega iyagu say ufakerayaan waxa weeyaan shirkada dhami inay tidhaahdo guri dadka soomaaliyeed lagama kiraynayo sabab marka la rabana waxay leedahay guryahay dumiyaan guryaha dumintoodana waxa u sababay dhahaan carruur bay haystaan carruurtanna waxay ku cayaaraan oo ku filan baanay siinin dabeetana guryahay nagaga cayaaray that's why aanan u siinaynin ikhwati fillah waxaa ka roonaan lahayd intaasoo qur-aan iyo xadiista inaan idin akriyo laakiin macalasaf waxaan rajaynayaa uun dantaan lahaa in lay gartay ama fikraddan siday ama waxaan xambaarsanaa inay la fahamteen fikradda haddaynu isla fahamnina dadka waxqabad baa ka iman kara waxaan rabaa uun message ama risaala ah inaan idin soo gudbiyo idinkama muuqato inaad wada noqonaysaane intiina badan baa halkan joogaysa inta noqonaysa iyo inta joogaysaba intaa isu tagtaan ka tegayaana ha kasii fakero dadkan wuxuu uga tegi lahaa kuwa jooga ee ama kici kari waaya ama sababo kale u joogaana sidii ay meeshan wax uga noqon lahaayeen ha u fakeraan muqtaraxaadkan anigu ilaa hadda idin hayaana waxa weeyaan in la isgargaarsado oo midow la raadiyo oo nidaam fiican la yeesho oo lagu midoobi karo oo nidaamkaasi uu ka horeeyo tawciya iyo tarbiya dadka la siinayo inay wax wada lahaan karaan oo wada hadli karaan oo isfahmi karaan lagu tarbiyaynayo in lagu dadaalo guriga in la ilaaliyo oo si loo ilaaliyo haweenta wax la baro si loo ilaaliyo dadka islaamka lagu baro si loo ilaaliyo umniyada diiniga ee dadka haysata dhalinyaro iyo waayeel iyo shabaab iyo cid walba laysku dayo in laga saaro in laysku dayo abnaadeenna inaynu risaaladeenna u gudbino anugu taan arkaya in muuqataa waata waa laga yaabaa idinka dad badan inay islahaayeen wadaadku malaa wuxuu soo wadaa takhasusaad badan qaatayo jaamacado badan galayo kuwaasi ha iska dambeeyaane si ay u jirtaan aniga arrimahaas baa ii muuqda waktigeygiina wuu dhammaaday wallahu aclam wabilahi tawfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى هكا على المريم ولكن شيخ مصطفى محاضرة لا تقيمها بالليل وقتك وانك فايدتنا أوجود أي وحن توصل بريزانا سؤاله سؤالها أنا وحن كبل يا رمبال أما ورقد كسعة تدوينها تاسو أنا يستا سؤالها أن سوق بنا ما أنت تكلمة جوابتانه ما نشفت هذا لا يجواب سؤالها أنا أولا يا سؤالي ما أنت يدي بقولك بس غاش ما لا يجواب دونا سألتنا وحيتهاي waxay ahaayeen su-aalada qoray intii meesha la fadhiyey mawduucii laga hadlayeen ku saabsan laakiin su-aalo guryaha lagu soo qortay ama su-aalaha mawduuca ka baxsan oon shaqo ku lahayn in laga jawaabo waqti dadka laga qaadato maahan kow midda labaad waa su-aalaha qaarkood waxaa laga jawaabaa nadwooyinka kuwa soo socda caawa oo kale iyo kuwii tegey marka qof kastoo raalli ahow su-aashaad soo qorta haddii la sheegi waayo khasab maaha in la sheego raalli waad ku hagaysaan su-aalaha iyo waqtiga ismale marka walaalayaal laakiin maanta waxaan isku dayi doonaa su-aalihii la soo gudbiyey intii u badnayd in laga jawaabi doono waktiga la haysto su-aalaha loo haystana waa yaryahay su-aasha u horeysan ku bilaabayay waxay tahay aragnay su-aalo ugu yaraan lix toddoba su-aalooda oo hal mawduuc ku socday baan isku arurinaya hal su-aal baan ka dhigi doonaa waxaana ay tahay aragnay sida loogu baahan yahay midnimo si looga baxo mawjada lagu jiro loogana badbaado degitaanka ay ummaddani degayso hadday ku socoto sida uu sheekhu sheegay marka kow ma kula tahay ma ku talinayd ugu horreyn in kulankan hadda uu ka soo baxo ama dadku ay samaystaan bal guddi soo diraaseeya arrintaas sidii xal loogu heli lahaa kow ummaddan marka la yidhaahdo yeesha midnimo iyo urur iyo isu tag yaa hogaamin kara ma culimada ma aqoon-yahanka mise cid kasta labo ma kula tahay in dhinaciina haddaad tihiin culamadii iyo wadaadadii aada samaysaan idinku hoggaan mar haddii aan lagu kalsoonayn cid qabiil wadda iyo calmaani iyo cidaan idinku salaysnayn afar ma leedihiin idinku culimo ahaan xiriir iyo wada shaqayn iyo wax idin kulmiya oo ummaddu ay idinka dayato shan ururo badan oo soomaaliyeed ayaa jira halkan ka jira iyagoo qudhooda xal see loogu heli lahaa midayntoodii intaasoo su-aalood waa midnimadiiba ku socotaa aadna looga hadlay qudhoodana waa la sarxaad moodaa laakiin midmalkooda wuxuu sheekh ku odhan lahaa baan rabaa hal mar in jawaab loo helo falyatafadal
waa dhib idinna idin haysata annanana haysata qofka soomaaliyeedna meel kasta u joogo haysata laakiin waxaan jeclahay inaan erayan hore u ihi ku celiyo oo ah mushkilad marka la rabo in la saxo guddi kama bilaabanto qura mushkilad markaad rabtaan inaad saxdaan waa inaad isku daydaan marka hore buxuus cilmiya inaad samaysaan dadkiinan wax aqoonta ama ixsaa'iyaad ama tirakoobiyo ama mushkilaadka idin haysta inaad ururin kartaan tafsiiri kartaan sharxi kartaan cillayn kartaan dabeetana nataa'ij ka koobi kartaan oo ka soo saari kartaan kaasi waa midda koowaad waa midda labaad ee daraasaadka marka samaysaan waa inaad isku daydaan in aad dadweynihiinni u bandhigi kartaan oo ka dhaadhicin kartaan waayo dadku waxaanay kula garanaynin kula qaadan maayaan dee intaynu maalan intiina halkan fadhida waxaa laga yaabaa inaanu anigu wax sharxay waxyaabaha ka fakerayseen oo aydan sidaan u arkaynin inaan bidhaamiyey waxyaaba inay maskaxdeena ka guuxayaan iminka waxa laga yaabaa haddeer markaa timi iyo imika inaan maskaxdaadu isku si u fakeraynin sababtu waa maxay bini aadamku mar kastoo macluumaad dheeraada uu helaba afkaartiisu dee si uu fakeraya waxba iska bedelahay ila fikraddu waxay ka timaadaa waxaad garanaysa uuni sidaa daraaddeed haddii intiinana halkan ku daboolaataan dadkiina in wadanka sidaa ugu kala fiqsado saa ahaado aad tidhahdaan dadweyne o urur baanu idiin haynaa kaalaya oo guddaa masaajidka laga soo sameeyey da wax soconaya maaha waxay ahayd in daraasaadkaasi markaa samaysaan ay isku daydaan ummaddu meel kastoo ay joogto sidii a u qancin kari lahaydeen ee afkaartan ugu badhagi kari lahaydeen ee u mari lahaydeen daraasaadkiinaasi inay u muuqdaan guddiyadiinii iyo sidii wax loo samayn karayay iyo sistemadii waxaan xejin kari lahayna abuuri kartaan waxaan uga jeedaa uun waxa qimada marka ugu horraysa laga bilaabo had iyo goor u fiirsiga loo fiirsadaa yaraado markiiba way dumaan laakiin waxa haddaa ku tanabuhdeen tallaabaadka koowaad bilaabo oo qaado oo systemkiina raaco oo haddaad doonaysaan masaajidka inaad guddi ka samaysataan bal dadkii tawciye gelisa ama waxbaadha ama guddi xataa dadka waxbaadhi karaa wax u dirta ama waa idin banaantay masale anigu waxaa idin tilmaamaya masalan tajriba yaroo fudud norway baan deganay norway ururada dee soomaaliya ka jira waa ka jiraan ee jabahaad kale waxaasi oo dhan leh wadaadada laga yaabo inay meelaha kala joogjoogaan kala noocyadani waa ka jiraan laakiin biidn illaahi tacaala ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ugu horeyn mar labaadna bijuhdi likhwa iyo sheekha sheekh cumar la ydhaha ilaah ka abaalmariye juhdigiisa waxaa noo suurto gashay inaanu nidhaahno soomaaliya adigoo nin waliba jaaliyadaadii aad ka tirsantay kii somaliland somalilandiisa u ahaado balorta kii caydi taageeraya caydiidkiisa u taageero kii s s d f kii meel kale nin waliba ba halkiisa isagoo meelihiini jaaliyaadka oo dham idiin furan yihin ma suurtagaltay inaynu balorta diinta isku biirsano salaada inaynu meel ku wada tukano oo hadday duruus diiniyi jirto meel caruurta miyuu jiraa qur-aan somalilandiisa ama caydiidiisa ama caynkaasi so qur-aankii un maaha caruurteenna bal malcaamad keliya inaynu u wada yeelan karno qur-aanka ay meel ku wada dhigan karayaan masaajidka salaadaha jumcada iyo jamaacaadka aynu ku wada tukan karno waxaa noo suurtooday soomaali bikulli awaa'ifihaa inay member ka wada noqoto hal masaajid hal masjid oo qur-aan wada leenay jabahadka iyagu mimber bay ka yihin wadaadadayadoo dhammina mimber bay ka yihin masaajidkaasaana noo qabto danaha iyaga islaamiga ah ilaa xad dadka iyaga si aan wax u fahamsino xataa khudbada jimca af soomaalaan ku akrina salaadana waanu ku tukanaa duruustana waanu ku akrisanaa dumarka iyaguna way ku akristaan carruurta iyadu way ku akristaan nin walibana wuu keenaa haddana waxaan isku dayaynaa bal tallaabadaa hore ku guulaysanee war bal mid labaad suurtagal ma tahy inaynu kan yaro ballaadhina haddaba bal markas weyn oo waxyaabo kale inoo qaban karaa inaanu ka dhigi karno oo meel gadan karno hamigu hadda wuxuu joogaa inaanu abuuro mashruuc afar milyan oo karowna ku baxayaan inaanu samayn karno oo aanu meeshaasi ke ka abuurno bidaayaadkii fikradda iyo qaabkay u shaqayn lahayd waanu dhigna waananu ku tallaabsanaynaa wixii waxtare aanu halkaa ka hellana waanu yeeli idina male waanu idiin soo gudbi un dee waayo soomaalida norway degan oo dhami waxay ku qorantay registrationka dawladda saddex kun iyo afar boqol inta soomaalinimo ku dhiiban saddex kun iyo afar boqol oo qof ma badna haddana waanu fikeraynaa un inaanu hore tallaabo qaadno waxaan uga jeedaa haddii caqliga ay fikraddu gasho oo aragtida ay isla aragtaan oo isku qancin kartaan oo dadweynihiina ku qancin kartaan hore wuu socon karaa saa daraaddeed annagoo aan waxba isku mashquulin soomaalida gudaha iyo jabahaadkeeda ma la midayn karaa bal kuwa ku heelan iyo wadaadada ku heelan iyo dadka jooga waxaa ka qabtaan inagu waxaanu ku heelannahay bal dadka yare oo isla wada degan inay qur-aanka wada dhigtaan carruurtanna laga wada ilaaliyo diskooga waayo dhammaantood waan isku wawadabsanay jabhad kasta ah oo inaan inanku diskooga kaa gelin inaanu intaa ku wada guulaysano oo bal taa hore wada wadno ayaanu ka wada fikeraynaa marka waar wixiina heereeyo istab istab ka dhigo horu socod u sameeyo tallaabsada wallahu aclam
jazaak allahu khayra su-aasha soo socotay waxay tahay isla midnimadii ba ku socotaa iyo xalalkii uu soo darxiyo mustafa waxaana ay tahay midnimo kasta waxaad moodaa inay cudur ku tahay khilaafka ka dhexeeya dadkii oo xagga qabiilka ku salaysan iyo culimmada naftigeeda iyo xarakaadka khilaafaadka dhex yaalla marka kuwa naftigooda sidee baa xal loogu heli karaa sheekh
anu de aragtideedii waan tilmaamo waxaan idin tilmaamay urur maalan sida loo samayn karo mukawanaadku wuu u baahan yahay nidaam kamida kamida falsafa ijtimaaciya ama dadku inuu wax wada yeesho in laga dhaadhicin karo ee kamida urur baan ka mid ahay macnaheedu ma aha meel kastoo aad tagto inuu ururkaagu noqdo ka jira ee waa inuu noqdaa wixii dadka islaamkiisa iyo diintiisa u saliinay jiraan inaad dadka urur ku qabto waayo ururka waxaad u samaysatay sooma inaad dad wax u qabato aqalaad u samaysat anu de aragtideedii waan tilmaamo waxaan idin tilmaamay urur maalan sida loo samayn karo mukawanaadku wuu u baahan yahay nidaam kamida kamida falsafa ijtimaaciya ama dadku inuu wax wada yeesho in laga dhaadhicin karo ee kamida urur baan ka mid ahay macnaheedu ma aha meel kastoo aad tagto inuu ururkaagu noqdo ka jira ee waa inuu noqdaa wixii dadka islaamkiisa iyo diintiisa u saliinay jiraan inaad dadka urur ku qaso waayo ururka waxaad u samaysatay sooma inaad dad wax u qabato aqalaad u samaysatay inaad ilaahay ku caabudo ama alla ugu dhawaato ama dad wax ugu qabato aad u samaysatay haddii waxa qabadkii la helayo maqasabba inuu ururkaagu dhakada ka fuulo waa inaan qasab noqonin ilaan waxa marka horeba aad u socotay in wax la qabtaabay ahayd waxa qabadkii hadduu suurtoobayo in dadku ay ka dhex arkaan ururkaagu inuu ku dhex jiro meeshaasi qasab maaha ee waxa qasaba inaad garatid waxqabadkii aada u baahnayd inuu yahay ka la helayo in badanna si ay taasi u fududaato oo aan dadka laga dhex arag marka hore nidaamka wax ku wada yeelanaysaan xoog u daraaseeya waa inuu noqdaa kalsoonidii koowaad waxaad siinaysaa systemkani inuu yahay system aan lagugu xadi karin waxna lagu maamuli karo soconna kara laakiin haddaad systemka shaki ka qabto qofkana waa adagtay si aad usii aamintaa soomaalina dee sideedba dhibaatada ugu weyn iminka haysata waxaa ka mid a hiqa la-aan cadamu hiqa kalsoonidii baa dadka ka luntay markaa dadkii inay wax qabsadaan way ogol yihiin laakiin qof kasta wuxuun bay isleeyahy war armuu ku dhacaa waayo wuxuu ogayay kuwii horeba inay soo dhaceen marka wadaad iyo waabiinba qofku wuxuun buu is odhanaya soomaaliyeed xanuun ku dhacay bulshada weeyaan oo dhibaatadii ay dhaxal siisay inaanu qofku cidnaba aaminin wuxuu doonaha noqdee cidduu ugu fiican yahy waa cidduu yidhaha ninkaa hebel sharan uu kuma ogi laakiin taskiya intaa ka badan inuu siiyo lagama yaabo marka waxaan odhan lahaa dee waddadu way dheertay caqabaadna way jirayaan dee haddaad doonaysaan intaas ka fadhfadhidaan inuu xalcerka ka yimaado idiin iman maayo kuwa waxaa isbilaabaana way ceeboobi waa lamaagi waa laakiin wuxun baan idiin sheegaya war waxba ceeb ha ka baqanine soomaalidu ceebta maba record garaysa xataa haddaad maalmaha hore kufto way iska ilaabi doonaano maalmaha dambe unbay saxmiye dadaal oo juhdi la yimaada wallahu aclam jazaaka allahu khayran hawyo soomaaliyeed baa waxay soo qortay su-aal ah inay carruurta mushkilada ka haysato t v-gii oo laga ken leeyahay marka waxay leedahay ma haysan sheekow xal arrinta t v-ga ah oo carruurta ma haysaan cajalado islaami oo ay kaga maarmi karaan t v-gii taana kulleyto maktabadaha iyo qeybaha hayaan bal su-aasha iyo codsiga gudbin doonaa sheekha qudhiisana wuxuu ka odhan lahaabaan gudbinayaa
waxba kama odhanay waatii shalay uu ka hadlayay sheekii ka warramayay tarbiyadu waxaan ka idhaahdo dee cusub ma garanayo kolleybana ma jiro cajirad kastoo aad keentaa t v-ga ma bedeli karto waayo t v-ga waa brogram dhan oo si u salaysan cajirad yaro muxaadaraa ama hal kartoon markuu inagu daawada ka daali un dayla adigu waxaagu isma daba socdaane waa xabadaad mar soo karaysaa macankane marka inaad si kale wax u farsamaysa mooyaane inta badanna waxaan ogahay inagu markaynu usuushii tarbiyada xamili kari weynay qaadi kari weynay inaynu carruurta t v-ga inaynu ka cabanayno inta badan innagaa ku sallaxna waayo waxaanu ogahay odaygu markuu shaqo tago ama islaantu iskuol tagta ee guriga la yimaado iyadoo laiska daalayo ku yar raabuuqaane qayliyaan halkan inooga shidbaa la yidhaha t v-ga inaga daawadaana kartoonka uge kii ahaa kartoonka markaa ilmuhuba addictionkan uu ku sameeyey adaa kartoonka marka hore ugeeyey oo bahalkan xooggan u baray si aad iskaga jeediso adigu janis aad u heshid laakiin waxay ahayd inaad isku daydid inaad isaga janis u heshid inaad ilmahan u sheekaysid oo tusaale quraan idi siinaya bal waxaad isku daydaa markaad guriga timaado dee inaydan garanayno waan ka cabsanayaabeh ilmahaaga bal inaad uga sheekayso sheeko soomaaligii xoolaha markay carruurta soo hoyso ee la rabo inaanay caanaha ka seexanin maxaa la samayn jiray ayeeyooyinka iyo islaamaha bay carruurta yarinta hareeraha ka soo galaan bay u sheekayn jireen islaamuu baraa waxaan baa dhacay sheekadaa tarbiyaday bixinaysay bal noocay doonaysaba ha noqoto ama dad qalato ha noqoto ama waxgala ha noqoto ama libaax ha noqotee carruurtaa sheekadaa waa lagu wadi jiray waxay ahayd qaab loogu talagalay in ilmahan waktigan laga qaado inta xooluhu ay si fiican u godlanayaan ee caanuhu usoo loo soo lisay inay ka seexanin caanahooda ayay iyadaasi u sheekayn jirtay oo wax ku akrido hadhownbaa iyagoo soo jeeda caanahooda markay cabaan baa la odhan jiray oo dad seexda yacni waxay ogolaan inay wakti carruurtooda siiyaan islaantaasi waxay guriga u joogtay inay ilmaheeda wakti siiso oo saacad laba saac ay sheekayso ma jiraa midkiin ogol inuu saacad carruurtiisa u sheekeeyo dee haddaanad ogolayn markaa t v-ga dee u helaya haddaanad adigu ogolayn inaad saacad wuxuun isaga akrido oo u sheekaysid oo madadaalisid oo la cayaartid oo la boodbood war nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam axaadiista saa ka sugan intuu u guurguurto saaxibulisaabas uu sheegaya ee hareera ay ka fuulaan ayuu lahaa nicma al- nicma alcidlu antuma wa nicma aljamalu jamalukuma dheelitirayaalla dheelitirayaashiina laba yaryar inta hareera ka fuuleen ayuu lahaa dheelitirayaalla oo na- awrku markuu dheelinayo inta yara kuusana dhinaca laga saaro dheelitirana labadiinan baa u fiican awrna awrkiinan baa u fiican buu nabi maxamed laa isaga awr isaga dhigayo carruurta yarara ay fuushanay marka haddaydan ogolayn inaad awr iska dhigtaan ama carruurta cayaarsiisaan ama caynkan dee t v-gu waa laabud ama adigu waa inaad wax keentaa ama dee ogolaataa
su-aasha ugu dambayn doonta haddayna midig ka dambayn waxay tahay sheekh mustafe waxaa bilaabmay inay soomaalidu bilowday caruurta in la yareeyo laguna gabado waan kala korinayaa waxaa laga yaabaa inuusan afar sano wax dhalin bal ka tale arrintaa fadlan
in badan badan baa masaladan wax layga weydiiyey lakiin waxaa odhan laha masaladan qofkay gaar u haysataa ha u tago caalim culamada muslimiinta ka mid ah ha weydiiyey waxba ayaan la soo celcelin allahu aclam
gabagabadii marka waxaan kusoo xidhayaa su-aal ah aan su-aal ahayn laakiin dadka iyo habkay u fadhiyaan iyo habka wax looga faaidaysto muxaadarooyinka iyo waxa ka dambeeya ku saabsan waxaa lagu leeyahay su-aaluhu sheekh mustafe runtii soomaalidu waxay leedahay dhago ay wax ku dhagaystaan laakiin dhagahaasi waxay shaqeeyaan inta ay inta isla fadhiyaan haddaba dhegtaas fadhiga wax ku maqashay ee markay fadhiga ka kacdo ka kacdo wixii laga hadlayey ma leedahay hab kale oo wax loogu sheego
waa dhibaato jirta bini aadamkan iminka iska joogana weelayntiisuba way iska yaraatay mana garanayo kolley anigu xal aan sheego oo badan oo aan tilmaamo laakiin waxaan odhan lahaa uun qofka bini aadamka inuu go-aan yeesho oo weliba go-aan camaliya yeesho aada u fiican qofku inuu wax fahmaa way fududay laakiin wuxuu fahmay inuu istimraariyo maalan usuulu tarbiya inaad cilmiga tarbiyada barataa way sahlanta waayo waa cilmi qoran oo dee wixiisa u baahan laakiin inaad dabaqdaa ma fududa inaad istimraariya ula timaadid ilmahaaga maalin aad ku tidhahda waxaasi way xun yihiin way fududay ama hal maalin inaad yeelyeesho u carruurayso la cayaartida way fududay laakiin in xiisadi kaa goodo saacad oo maalin walba aad waxaa samaysaa waa wax u baahan inaad adiga laftaada isku tarbiyayso mumaarasa samayso marka waxaan idinkula dardaarmi lahaa uun waxaad dhegaysataan inaad dhaqan u bedeli kartaan isku daya mumaarasa inay idinka noqoto ama wax aad tajribaysaan oo bilowdaan iskuna daya waxa aad dhegaysataan qoraal inaad ku samayn kartaan qofka bini aadamkii matalan inuu dheg qudha wax ka maqla waa nooc wax lagu fahmaa laakiin mar kastoo ay korodho adawaadka qofka wax fahamsiiya raadku shaygaasi maskaxda qofka ku yeeshaa uu sii bataa haddaad cajalad record ka dhegaysato waa si wax loo fahmo haddaad se ii timaado ay dhegaysato waa si labaada wax loo fahmo waayo waad i arkaysaa araggaad i arkaysaa wuxuu kordhinayaa indhahaagu waxbay iiga kaa sheegayaan aniga dareenkayga ku saabsan hadalkayga iyo dhaqdhaqaaqayga iyo wejigayga iyo saan u hadlayana cadhaysanayn qusli waxaan sheegayaa waa si wax laiga fahmi karo marka indhahaaguna wax fahamka waxbay ku kordhinayaan haddaad wax qoraysana shay kalea sii kordhayo adawaad kalaad sii isticmaashay marka waxa wax lagu fahmana bal sii kordhiya oo qoraal iyo raacraac iyo akhris iyo wax kusii dara inaad dhaqan gelisaanna kusii dayo waa shay ilaalin kara inaad wixii xifdii karto nusuusta maalan iminka nin kastoo wadaada haddaan weydiino intiina halka fadhidaa waxa laga yaaba kitaab alxaj inaa wada akrideen laakiin maanta haddii xajka la irigeeyo in yar baa xaji karaysa waar awal mura iyo musdelifo tee horraysay unbaad sue waayo weligaaba mura iyo musdelifaa la maraa mooyaane maad tegino maad akrin waayo practical baan u samayn laakiin salaada waxaa laga yaabaa qof waliba intaasoo goor buu sameeyey maadaama uu sameeyey maskaxdiisi waa ku raasukday oo si fiican buu fahmaya waxaan uga jeedaa markaa wixii theoretical loo qaataa maskaxda raadkay ku reebaan dee mala maskaxda way galaane maxay odhan jireen soo celinteeda adkaata marka inaad soo celisaa waa iska yara adag tahay laakiin haddii aa mumaarasa ku dartaan insha allahu waxaan rajaynayaa inaad xifdihi kartaan wallahu aclam